mahadsanid faarax haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakul
jimcaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka dhegaystayaal waxa aanu ku lafaguri doonaa saamaynta qabyaaladdu ay ku keentay ama ay ku leedahay doorashooyinka somalilan iyo xataa si guudba dimuquraadiyadda iyo nidaamka asxaabta ee somalilan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa oo barnaamijka igala qaybgelaya cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa rugcaddaa siyaasiyah islamarkaana falanqeeya arrimaha nabadgelyo dimuquraadiyadeed iyo kuwa siyaasadda ee geeska sidoo kale waxaa barnaamijka martiigu ah oo ka qaybgelaya cabdifataax ibraahim sheekh oo saddex jeer ka mid ahaa guddiyadii doorashooyinka somalilan ee doorashooyinka kala duwan qabtay waxaa sidoo kale barnaamijka ka qaybgelaya abwaan axmed awgeedi oo isaguna doorka dhaqanka iyo hal abuurka kaga qaybgelaya waxaa barnaamijka sidoo kale igala qaybgelaya guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja oo bahda ururada bulshada rayidka isagu matalaya ama ka socda sakariye axmed maxamed su-aasha ugu horeysa anigoo siinaya siyaasi cabdiraxmaan hanaanka dimuqraadiga somalilan labadii kun iyo labadii bay qaadatay doorashooyinkii ugu horreeyeyna waxaa la galay labadii kun iyo labadii bishii decembar ujeeddada ugu weyn waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd in qabyaaladda hoos loogu dhigo oo dadku garaad ahaan iyo siyaasiyanba ay u guuraan nidaam ay ku kala dooranayaan ama waxqabad ama ay ku kala dooranayaan aragtiyo siyaasiya bal ka waran horta bulshada reer somalilan waa bulsho u badan raacato beeruna way jireen laakiin waktiyada qaar beeraba may jirin bulshadu raacatay ahayd dhammaanteed beeruhu waa waxyaabo mar dambe ku soo kordhay nolosha bulshada bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabali ah marka somalilan iyo dalal kaloo badan oo afrika ah oo noloshoodu u eeg tahay ta somalilan dowladay noqdeen waxaanay qaateen dimuqraadiyad nidaamka dimuqraadiga ah qaar ay u suuro gashay oo ku laqma ilaa hadda way jiraan qaar ay maaragtay ku fashilmay oo dimuqraadiyaddii qaadan kari waayena way jiraan markaa somalilan bulshadeedu saasay qabaliga oo ahayd laakiin dowlad bay noqotay nidaamkaa dimuqraadiga ah waynu qaadanay ujeeddada ugu weynina waxay ahayd inaanu kow qabyaaladda saamaynteeda iyo dhibaatadeenna haddaynaan wada tirtiri karin inaynu ku yarayno ujeeddada kalena waxay ahayd waa nidaam caalamiya oo dunida inta badan ee horta ahy ay ku dhaqanto markaa inaynu noqonno ummad casri ah oo dowladaha dunida ka jira ee xorta ah ka mid noqda iyo nidaamyadooda ayay ujeeddadu ahayd waad maasanta cabdiraxmaan aad baad maasanta waat cabdifatax muddo badan baad doorashooyinka soo qabanaysa ka mid ah xubno ka mid a xubnihi guddiga doorashooyinka tiraba saddex jeer mala qabta cabdixaad ama ku soo dhowdahay in hanaanka dimuqraadiga uu ahaa ujeeddadiisa ugu weynay inay dhibtaa qabyaaladda somalilan ku yaraato ama kaga baxdo
runtii cabdiraxmaan taariikhday sooyaabka waxba dib uga noqon maayo hadiyo jeer waxaanan kala soocayaa dimuqraadiyad iyo doorasho labadaasaan kala saaraya dimuqraadiyad waa nidaam dhamaystiran laakiin qaabka doorashooyinka loo galaa oo mararka qaarkood halkay kuu hilaadinaysaa haba noqoto ta kale ah waxaan odhan karaa laba arrimood unbaa unbaan salka kusoo koobi karaa mid waa gogoldhig la-aan markaynu nidaamkan qaadanaynay bulshada aynu kasoo jeednaa miyey wacyigeedu iyo garaadkeedu u bislayd inay nidaamka caynkaasa ay qaadan karayso fahmini karayso xagga ay u wado qodobka labaadna waxa weeyaan fikir qayaxan oo aanay lahayn dadkii siyaasiyiintii ama xisbiyadii abuurmay oo kala duwanaanshaha bulshada waxa ay meeshii geyeysiinayaan ay u geynayaan qodobka saddexaadna waxaan odhan karnaa laakiin waxay isugu buday shubatay wixii ay dawaynaysay oo ahaa in qabyaalad lagaga baxo ayuunbay daaweysatay iyaduunba haddana dib loogu runtii noqday baan odhan karaya taasna qodobkii labaadee ahaa fikirka xisbiyada laftigoodu ay iibinayaan ama xisbiyaanan odhan qof kasta oo siyaasi ah oo maanta jira deegaankan aynu ku noolnahay fikirku iibinaya unbuu isaga laftigiisu barroosiinka aastay in waxa keliya qofka ku qancin karaya aanay fikrad iyo xigmad iyo ideolojiyad aanay ahayn ay ahayd isku cid un baynu aynu nahay marka halkay isu daaweysteen oo halkaas baanu karaya aad baad mahadsantahay abwaan axmed waa kuu imanaya aan sakariye horeysiiyo sakariye saxufi baa tahay marka laga yimaado maxaa faraq u dhexeeya ama kala duwanaasho saxaafaddu intii aan hanaaka dimuqraadigaa la gelin iyo markii la galay ama ay heshay khadar aad iyo aad baad umahadsan tahay martidana martidan igula barnaamijka igala qayb qaadanaysana aad iyo aad baan ugu mahad celinaya dhammaanna v o eda waan umahad celinayaa saxaafadda xorta ah waxa ay ka mid tahay nidaamka dimuqraadiga ah ee waddankeenu u qaatay runtii marka dimuqraadiyadda la eegayo waxa weeyaan waa backage ama waa bashqad ay ku jirto saxaafadii xorta ahayd suuqii xorta ahaa human rightska dadka ka shaqeynaya civil society-gii marka warbaahintu waxa ay ka mid tahay civil society-gii oo ah in dowladda ay ku ilaaliyaan shaqada ay bulshada usoo dooratay inay qabtaan xubnaha markaa maamulka jooga iyo in ay bulshadii iyo isku xidhaan bulshadii soo dooratay iyo dadka ay soo doorteen inay sida ay usoo doorteen ay ugu adeegayaan marka marka la eego saxaafadda xorta ah waxay kaga duwan tahay markii aanay xor tahayn waxa weeyaan in ay soo bandhigto dadkan la doortay ee nidaamka dimuqraadiga ah ku yimid ee electionka ku yimid in ay u adeegayaan bulshadii soo dooratay iyo in aanay u adeegaynin sidoo kalena bulshadan aan codka lahayn in ay codkooda gaadhsiiyaan oo ay labada dhexdooda ka shaqeeyaan marka waa laba kala duwan marka aanay saxaafaddu xor tahayn waxa weeyaan haddii xataa ay jirto waxa ay u adeegaysaa nidaamka markaa jira tusaale ahaan dowladaha dictatorka ah ama aan nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin saxaafaddooda waxa ka shaqaysaa publicity iyo in ay had iyo jeer propagandada dowladdu markaasi ay ay rabto inay bulshada gaadhsiiso inay gaadhsiiso marka waa laba aad u kala duwan
abwaan axmed awgeedi waxaan doonayaa su-aasha inaan ku xidhiidhino xaggii dhaqankii dadkan somalilan marka laga yimaado xilligan dowladnimada casriga ama dowladnimada ay heleen waxay dadka soo maamulo oo dhisan oo jiro oo marka haddaad soo ururiso ma la odhan karayaa difaac buu soo galay dhaqanka laftigiisii la xidhiidha inaan nidaamkan dowladnimo bulshada xoog u dhexgelin sida horeba loo sheegay horta bulsho qabaliya ayaynu ahayn qof walibana dee nolosha kaalin buu ku lahaayo kaalintu ku lahaa wuxuaa maamulkiisa isagaa xoolihiisa foogsan jiray dhaqaalaha isagaa gacanta ku haystay waxaa keliya jiray waxay hayduun madax dhaqameed innagoo suldaan keliya leh ayuu inoo yimi tukrigu wuxuu inoo sameeyey cuqaal afartii caaqilo ugu horreeyey berberaa laga sameeyey tukrigaa sameeyey markii dambena way tarmeen markii dabeedna dee dowladnimo loo bahday in la samaysto waxaa ka daba yimi hanaan badan bayna soo marray shuuciyad bayna soo martay dimuqraadiyad dimuqraadiyaddu waxaad moodaa inay tahay mabda dusha nagaga keenay amaba ma garanaysaa falsafeed cid kala leedahay oo aanay isqaadan karin dhaqankii soomaaliga caqiidadii soomaaliga iyo dimuqraadiyaddii inaanay si fiican isula falgelin baad moodaa aadna gaabna udhexeeyo ta labaad bulshadana waa bulsho qabiila qofku wuxuu ugu go'daa amaba halka ugu dambaysa ee uu aaminsan yahay waa qabiilkiisa siyaasigii waa qabiil xisbigeennu waa qabiil haddana waxaa la idhaha dimuqraadiyad baynu qaadanay markaa dimuqraadiyaddu waa ay dhowlashad cid kala leedahay marka waxaad mooddaa inay dib isku yihiin dhaqankeennii caqiidadeennii haabkaynu noolayn iyo dimuqraadiyadda maanta aad iyo aad loogu dhololayaa marka iyada lafteeda u baahan in laynaga shaandeeyo aad iyo aad baad mahadsantay abwaan axmed cabdiraxmaan imaado waxaan doonayaa kelmadu cabdifataxna dhinac ka sheegay oo ah in cidihii liisanka siyaasigaa qaatay waxaan ujeedaa dadkii u banbaxay inay siyaasiyiin noqdaan waxay bulshadii ka iibin kari waayeen hal cod iyo hal qof oo macnaheedu iyo xuquuq asaasiya oo dadkii markaa adeeg dowladnimo ay isaga baahdaan bulshadii iyo dadkii u shaqaynayay waxaynu samaysanay distoor distoorkaa waxaynu ku qayaxnay inaynu samaysano xusbiyo badan oo lagu tartamo awoodda dalka cidda qaban lahayd xusbiyadaa aynu samaysanay ujeeddooyinkaaynu samaysanay kow wax ka ah in nidaamka qabaligaa lagaga baxo saamayntiisa iyo dhibtiisana lagu yarayn karo halkaa anu waxaan aaminsanahay doorkaa waxaa gabay raggii siyaasiyiinta ahaa ee u kacay ee xusbiyada hoggaanka u noqday oo aan la iman falsafado ay ku kala duwan yihiin oo dadkuna kala doorto marka haddii waxaan xusbiga hebel laydhaha ku doorto oo xisbiga hebel laydhaha aan kaga tago aanay jirin waayo xusbiyada caalamka ee tartamaya dimuqraadigii dadkoodu waxay leeyihiin choice choice dhaqaale mid bulsho mid muxuu ahaaye yani way kala gegedisan yihiin mujtamacii kamay dhaadhicin baad leedahay.
aan aan ku kala doorto dab aan dhammeeyo marka dabeeto codna waan rabaa waxaan iibiye iyo ideologina ma hayo waxa keliya markaa codkaa aan doonayn codna waan rabaa in la doorto waxa weeye waa inaan u janjeersadaa xagga qabiilka taasi waxay keentay markaa inuu qabiilkii sidii hore ee in laga in laga baxa la doonayay inuu muxuu kasii laba kacleeya laga yaaba cabdi tax siyaasigii baa eh, tooshka soo qaatay oo dadkii yidhi adaa siyaasiya waxaynu ka soo qaadaynaa xanaqaadkii dimuqraadiyadda haddana markaad eegtid hanaankii weli muu wada guulaysanay dhinac marka laga eego mujtamaca laftigiisii adeeg dowladnimo qofka iyo mas-uulka kulama xisaabtamayaane ree hebel maxaa la siiyey manaasiib baa taagan waxaan filayaa in fikirkaasi runtii dee horena waa looga dhawaajiyey laba arrimood falsafad baa tidhaahdaa ma nidaamka la hayo ayaa dadka hagaa mise dadka ayaa iyagu nidaamka sameeya waa falsafad arinono markaa kay doonto ha noqoto waxaad moodaa nidaamkaynu samaysanay ama lagu dhaqmaa ama mid dhaqan ha ka yimaado oo u soo banbaxay dhinaca siyaasiga maaha kii dhaqanka gaarka ahaa laakiin dhaqanka ka soo unkamay ee siyaasiga dhalay inaanu karin inuu wada beeldaajiyo dhammaan dadkii oo dhan inuu wada gaadho kaasi waa mid midda labaadna waxaa dhalanaysaa xukunka ama waxa aynu samaysanay iyaga laftigooda inaanay xukumayn oo aanay inaga shaandhayn karin ninka siyaasiga ah ee aan u qalmin inuu ummad maamulo labadii dhinacba waxaad moodaa inay gabood ka jirto waynu ognahay caalamka haddaad eegto tusaale fudud waxaa kuugu ah norway dalka berigii ugu dambeysay muddo haatan laga joogo hor sannado xoogaaya inama irro toban jiraabaa loo gardaadinayay inay siyaasadda mustaqbalka dalkooda ay hogaamiyaan toban jirray ahay koob iyo toban jiro waa kii ninku intuu yimi cunsuriga ahay dee tana laayey marka ummaddu waxay maraysaa heer ay sii garan karayso ilmuhu isagoo toban jir maraya ama ka yar in loo gardaadiyo inuu qofkaa laga xulan karayo hadhow ummadda cid lagu lagu aamini karayo nidaamkuna hadhow qofka aan u- u u qalmahayn inuu ummad hugo inuu isaga laftigiisuna xakamayn karayo marka waxaad moodaa labadii laftigoodu labadiiba inay gaboodkalaayin ku jiraan midna dhalistiisu uu leeyahay u yimaado abwaan axmed dhaqanka laftiisii cabditaxaan dhacmu ka taabtay isaga laftigiisii kama baxsana siyaasadda oo hadda haddii doorasho loo dhaqaaqan is idhaahdo caaqil baa odhanaya horta mae musharaxiinta ma weyne aniga geedkayga igu hoos yimaadaan awoodan dhaqanku markaa n miyaanay qayb ka mid ahayn mid naafaynaysa in nidaamkii la horta dee caaqilku bulshadun buu ka mid yahay hanaan dawladeed markaynu samaysanay xeer baynu ku nifaaqnay xeerkaasayna hagayaan xeerkii waxaad moodaa inaynaan si fiican loogu dhaqmin ama awood dhaqaala ha ahaato ama tu aqoon darro ha ahaatee markaa waxa weeyaan waxaad kalood moodaa iminka tusaale ahaan caaqilka waxaa furda- fursadda siinaya waa hirgeli la-aanta xeerka meesha yaalla Een, waxaa u egaya sawirkeenu macnaha qof baa la doortaa laakiin xaqiiqdu waa reer hebel baa kursigu ku fadhiya siday bulshadeennu u aragto marka een, waa waxa weeyaan waxaan kala soocnayn macnaha hanaankii ama xeerkii dadku dhigteen baan si fiican loogu maamulayn kaasi wuxuu keenay in uu ma garanaysayo qof waliba yidhaahda somalilan markayga waxa haddaan ku soo dhowaado fursadaa jira dowladdii fursadaha ka jira waxa weeye fursad dhaqaalaa jirta waxaa jirta mashaariic baa jirta fursad waxbarashaa jirta wuxuunbaa access u leh ama heli karaa qofka dawladda ologala ama kamida marka qof waliba siduu u helo ma garanaysa ama dhaqaale ama ma garanaysa waxbarasho ama mashaariic waa inuu dawladdii bartanka u galaa haddaad maanta xoolo dhaqato ama aad beer samaysato lagama yaabo inay dhaqso u taajirtadii markaa si aad u taajirto waa inaad systemkii ka mid noqoto wa- waxa weeya markaa xeerkii la dhaq loo dhigay dadka ayaan lagu dhaqaynin oo waxa weeyaan arrimihii dhaqaalaha kuwii magaranaysa waxbarashada opportunity la helayo waxa weeyaan waa in lagu dhaqaa dadka wixii dadku magaranaysa qofku hadduu tusahaan hadduu maanta tago een, xafiis tago dee waa in loo adeegaa laakiin waa inaan wasiilo iyo een, magaranaysa qof wasteeye iyo reer hebel iyo reer waliba waxaa haysta in wasiirka ayagu leeyihiin marka maxaa laga bixi karaa zakariya warbaahinta lafteeda aragti baa odhanaysaa waxay qayb ka tahay inay qabaa'ilada eh, buunbuuniso halkii ay ahayd inay nidaamka doorashooyinka iyo hal cod iyo hal qof xuquuqaadkaa jira bulshada garaadkooda koriso En, maxaad ka odhanaysaa aad baad khadra u mahadsan tahay aniga ra'yi ahaan ama aragtidaysa ila tahay runtii waa dee dhibaatada waddanka ka jirta uunbaa saxaafadan haysata waxaanan aaminsanahay ee waxyaabaha keenaya in qofkii saxafiga ahaa doorkii aynu soo sheegnay ee ahaa inuu qaato oo ah inuu bulshadii matalo in uu mas-uuliyiintii ku dabagalo shaqadii ay bulshada u hayeen in uu gudan waayo waxaa keenaya uun runtii qaabka saxaafadeenu ku bilaabantay dee sidii aran ho markii u horreeyeyba somalilan ku bilaabantay buu ahaa oo saxaafad iyada oo aan dhammaystireen shuruucdii waddanka ee lagu hagi lahaa saxaafaddu aanay jirin oo maanta markii saxafigii la qabto amaba la xisaabtama la isdilaa aanu xeerkiisiiba jirin taasaa horta kaalintii koowaad imanaysa waxaa kaloo imanaysa xirfad yaraan iyada oo aynaan lahayn hay-ado ka shaqeeya kobcinta ama garaadka qofka saxafigii markii uu saxaafadii soo galo waayo waxay ahayd markuu qofkii saxafigii saxaafadda soo galayo in marka hore qof u tababaran oo ama hay-ad soo maray ama institute macad soo maray ee lagu soo tababaray oo garanaya qaabkii uu warrami lahaa iyo halkii uu ka warrami lahaa iyo waxa isaga ka reebanba maaha saxaafaddu inay haysato xorriyad madax bannaan oo aan limid lahayn xorriyaddii madax bannaanayd iyo wixii limid garayn lahaa oo xeerkii ahaa iyo qofkii saxaafiga ah wixii qaban lahaayo aqoontiisii ahaa labadaas ayaan jirin waxa weeyaan waana ta dhibaatada keenaysa in uu qofka saxaafigii ku dhex milmo siyaasaddii jirtay iyo ama qale nidaamkii qabaliga ahaayee jirana taasaa keenaysa marka waxaa loo baahan yahay in la helo saxaafada qoon leh taasina waa ta iminka soo ka shaqaynaysa oo ah in aanu abuurnay kuliyad saxaafadeed oo ay ka soo baxaan dadka saxafiyiinta aragti baa odhanaysaa dadku intay sabool yihiin garaadkoodii xor maaha waxaa dastuurku qoraya qof kastoo somalilanay wuxuu xaq u leeyahy in la doorto waxna uu doorto ma hadal iska qoranuunba weli cid dhaqaala haysuunbaa fursaddii wax doorashiyo ma dooran kartidii weli ku wareegaysa haddana cabdiraxmaan waraysiyo horta masaladan dhaqaaluhu eed ka dhawaajiya waa wax jira sideedabana sida salaadu amba soonku shuruuda u leeyahay ayay dimuqraadiyadduna shuruuda u leedahay waxaa ka mid a dadkan codka codaynaya iyo kuwa loo codaynayaaba horta inay mujtamacaa ay u badan yihiin dhaqaale ahaan dad meel kalaasu badan shuruudahay ka mid tahay waxa ay shuruudaha ka mid a in dadku dad aqoon xagga aqoonta majoritygoodu dad dee wax yaqaano oo waxna akhriyi kara waxna qori kara ay yihiin oo ku galagaran kara waxyaabo fara badan shuruudaha waxaa ka mid a inuu dalkaasi ka jiro civil society xooggan oo tayadoodii iyo dhaqaalahoodii oo dhisan bulshada rayidka ah horta shuruudaha qaar badan baa inaga maqan meelahan aynu ka dhubtunayna waxa weeye shuruudahaasa ka mid a wadanada inala kayska ah ee dunida saddexaad la yidhaha dhaqaaluhu door weyn weyn buu ka qaataa doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddana uu wiiqaa waxaad moodaa taa inaynu la qabnaba dunida saddexaad laakiin haddana dee waxaa loo baahan yahay haddaad nidaamkii qaadatay sidii aad u yarayn lahayd daamijka dhegaysta haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay saamaynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka somalilan waxaa barnaamijka igala qaybgelaya siyaasi cabdiraxmaan ismaaciil cadami oo ah waayo arag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska waxaa sidoo kale barnaamijka martiigu ah cabdifataax ibraahim sheekh oo ah xubin ka tirsanayd muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgelaya abwaan axmedow geedi iyo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan sakariya axmed maxamed oo bulshada rayidkaa isaguna matalaya leeyahay inay weli dhitinayso doorashadeenii iyo midho dhalkii laga rabay hannaankeena dimuqraadiga
runtii laba dhinac baan kaga imanaya dhinac waxaan kaga imanayaa waa dhinaca usinaanshaha fagaaraha tartanka qawaaniinta islaamiga ah marka lagaga bilaabo iyo dhammaan kuwa xataa aan islaamiga ahayna caqligoodu maalaa waxay dhahdaan labada faras ee tartamaya waa inay isku xaalad ay ku sugan yihin ninna haddaad buur saarto ninna bolland saarto dabaa faras baa tartamaya macnahoodu isku orod ka filimaysid marka waa sababta had iyo jeer loo yidhaahdo dhaqaalaha halkeebaad ka keentay lacagtan way jiraan qodobadeenna qaar xakamaynaya halka ay ka soo galaan xisbiyadu lacagtu way sheegaya qodobka xeerfootiin laftigiisa ku jira in lagula xisaabtamo xisaab celin ay xisbiyadu keenaan baa ku jira oo ay tahay halkii lacagtan ay ku isticmaaleen qodobaa jira odhanaya awoodda dawladda iyo gaadiidka dawladda waa inaan loo isticmaalin marka tartan wuu jira qodobaa jira iyaduna jira horta mid waxaan ku waafaqsanahay abwaanka geedii qodobadii way jiraani dhaqangelintoodii iyadu waa su-aal la isweydiin karayo dhinaca bulshada marka laga eego qofka baahan had iyo jeer waxaa jirtaa uu nugul yahay waxaan filaya maama carbeed baa tama laa yumlik quutahu yoomihi laa yumlik qaraarahu qofka maalintaa wuxuu cunaa aanay hay aan haysan qaraarkiisa ma haysan qof gaajoonaya hadda inta toban doolar saata ii socdee isaga calooshiisa burci ayaa marka hore joogta marka waa inuu sharcigu xakameeyaa in calool baahan aanad marka hore ka faa'idaysan qawaaniintu way jirtaa marka ama akhlaaqiyaadkeena diiniga ah waa inayna qabtaa dhaqankeennu waa inayna qabtaa ama kuwan inoo qoran laftigeeda waa inaynu ku dhaqannaa markaa shuruuc way jirtaa diin aynu haysanaa way jirtaa laakiin ku dhaqankeedii iyo kadabategeediisa xisaabtankeedii laftigeedii waa meeshii ka ayaa ka maqan hadda halkaas ka bilaaba dad badan oo bulshada Soomaaliland baa u arka hanaan dimuqraadiya awoodo karo aragtiyo taa ka soo horjeeda leh waa arrin shisheey leeyahay ee dhaqankeena maaha tal de laba arrimood baynu keeni karnaa horta qaabka doorashadiinu waajib maaha dalalka qaar bay waajibtay inuu qos- qofku qasab ku yahay inuu waajibiyo innagu weli wuxuu ku dhisan yahay nidaamkeena maamulka waa ciddii ogolaatay codaysagu marka kii marka hore diidanaa dabadaabuu ka joogaa codkiisii muu muu bixin laakiin kii codkiisii bixiyey baynu leena codkiisa ma qofkay ka timi oo waa go-aan uu isagu leeyahay oo ku salaynayo qofkan waxa uu u qaban doono mustaqbalkiisa soo socda dhinaca waxbarasho dhinaca arrimo bulshada dhinaca dhaqaalihiisa dhinaca caafimaadkiisa ayuu ku salaynaya mise wuxuu ku salaynayaa baahidiisa yoomiga ahay maalintaa jooga inuu bixiyo xaggaasaanu kaga mana abwaan axmed awgeedi aan ku siiyo su-aashan isa xaggii dhaqaalaha haddaan ka eegno bulshada laftigeedii waxaa saamayn kule arrimaha duruufaha dhaqaale la nool yihiin wixiina doorashadii marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa in arrimo dhaqaale in badan ay dadka maaragtay ay hoos u dhigto qaraarkoodi ama raygoodii horta isweydiintu waxa weeyaan ninka doorashada rabaa ee kursiga ku socda dhaqaalaha muxuu bixinayaa ujeeddadu maaha inuu kursi ku fadhiisto oo uu sharaf ku helo inuu kursi ku fadhiisto oo ummaddiisa wax ugu qabto inuu kursi ka fadhiisto oo uu magac ka tago maaha ee waxa weeyaan inuu kursiga ku fadhiisto dabeedna hashii maandeeq keligii maalo horta dee nin qofka dhaqaalaha bixinaya ee siyaasiga ee kursiga ku socdaa waxa weeyaan ujeeddadiisu waa taa qaar malaa ay welis ku jiraan malaa adigu siday u- siday siday u badan tahay horta waa- waa sidaas Ee, waa laga yaaba mid iyo laba inay dee jiraan laakiin kuwaasina malama inay miidaanka imanayaan oo ay xagga hore soo dhaafayaan waayahay dhaqaalaha wuxuu u bixinaya isagu inuu inuu dadka dhabarkooda ku fuulo kursiga sow maaha qofkii baahnaana waxa weeyaan waa looga faa'iidaysanaya marka waxa weeyaan waa xaqiiq dad aan dab shidan marka la yidhaahdo waxaasaa lagu sinaya kaalay dumarkuna bas bay isku soo gurayaan carruurtuna way soo baxayaan dhallinyarada weliba dhaqaalaha waxa inaga daran dhaqanbiisnimada qaad baa la qaybinayaa ma- mafaarish baa la furaa balwaruhu waxay bataan xilliga ma garanaysaaye yani xilliga doorashooyinka sababtuna waxa weeya waa nidaamkan aynu qaadanay ee bulshadeennu waxa weeyaan aanay ma garanaysaaye aqoonta badan lahayn isla markaa dhaq- caqiide ahaan iyo dhaqan ahaanna aada u duwan aad baad mahadsantay sakariya markaad eegtid hal cod iyo hal qof waxaa lagu dhaxlaa in ummad kasta oo meel magaalo ku wada nool tuulo ku wada nool gobol ku wada nool waddan ku nool inay adeeg dowladnimo caafimaad baan u baahanay biyaan u baahanahay waxbarashaan u baahanahay shaqaalaan u baahanahay inay mabaadiida markaa kula xisaabtamaan dowladnimado maxaad isleedahay sakariyow bulshada somaliland way u bislaan la khabar aad baad u mahadsan tahay Ee, sidii ee, martida kaleba ay ka dhawaajiyeen horta number one kow waxa noqonaya ee, baahida oo marka ay baahi jirto ee qofkii looga baahi ee looga faa'iidaysanayo inuu baahan yahay ee codkiisa lagu rabo inuu baahan yahay in lagaga iibsado ee loo ee- ee- ee durbaan kale loo tumo ee ama nidaam qabiil ama nidaam kale oo saaxiibtinimo loo maro taasi waxay keenaysaa in qofkii uu kula xisaabtami waayo qofka mas-uulka ah ee uu soo doortay in- wixii uu soo doortay ahayd inuu adeegii ugu baahnaa uu siiyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadka ay ka mid yihiin waana tan mushkiladda maanta ina haysato oo ah qofka codeeyey inaanu garanayninba mararka qaar wixii uu codeeyey inay tahay inuu adeegii uu baahnaa u helo taasina waxay waxa- waxay eh, ca- eh, wiiqaya oo keen eh, meeshii ka saaray ah baahida ay bulshadu qabto oo runtii qofka mas-uulka ah ama siyaasiga ah ee raba inuu kursiga taga uu ka faa'iidaysanayo iyo tan kale oo ah iyaga laftoodiiba inaanay fikir ka haysanin amaba aanay fahansanin kuwa fahansanina ay isdiidsiinayaan inay tahay waxa ay u baahan yihiin in qofkan ay u geeyeen positionka ama meesha ay u geeyeen inay tahay inuu adeeg siiyo ha aad baad mahadsan sakariya cabdiraxmaan waxaan doonayaa su-aal la xidhiidha aad uu igu muhiim igu muuqato la xidhiidha xagga aqoonta macallin baad muddo dheer ahayd maanta iyo labadii kun iyo labadii haddaad eegtid jaamacadaha dadka waxbartee ka baxay maantay ka badayeen intaasoo jeer labadii kun iyo labadii aragtiyaha qaar waxay leeyihiin labadii kun iyo labadii ayaa dadku uga daacadsanaayeen habka codaynta maantoon laba kun labayo labaatan marin oo intaasoo dufcadood jaamacadii ka baxeen hadday aqoontii korodhay maxay u kordhi weyday barashada xuquuqaadka doorashee asaasigii qofka muwaadinka u lahaa waa runtaa eh, laba kun iyo labadii halkay aqoontu somalilan iyo jaamacadahooda iyo iskuulladooda sare ee aad buu dadkii uga batay dadkuna wuu ka batay dadkii jaamacadaha ka baxayna way ka bateen mid dood kale weeyaan oo tayada horta jaamacadaha dood kale aynu ka dhigaynaa hase ahaatee nambarkii kolley wuu badan yahay oo sidii wuu ka badanyay waktiga aad sheegteen waha laakiin dhallinyaradaa waxbaratay ee faraha badan iyo qaar soo socda oo ka soo bixi doona waxaa hagaya siyaasiyiinta dalkaa hagaya iyo xusbiyada aynu doorannay ayaa hagaya marka hadday u hagaan xusbiyadu oy fishan iyo aragti wadaniyad iyo muxuu ahaaye dee dowlad wanaagga doonayna ku hagaya hadday yihiinna way ku hagmayaan dhallinyaradu haddii si kale loo hagaajiyo la kala qaybiyo qabiilad loo dhexgeliyo way qaybsamayaan marka aqoontii wa wa yani waa la shaasheeyey ti siyaasadii baa shaashaynaysaa
su-aashaanu intaa kaga noqon maayo runtii noqday laakiin laba arrimood ma odhanaya mid waxa weeyaan hadafka aynu ka leenahay qofkan jaamacadda ka soo saarayno waxaad moodaa hadafkaasi inaga leexda ay tahay qaab uu qofkani ku shaqo tegayo laakiin looma gardaadiyo qaaf inuu noqonayo mas-uul mas-uuliyadna saaran tahay kana duwan yahay aqoontu ay waajib ka duwan qofka kale ee caadiga ay ay saarayso mid waa maxay hadafka jaamacadaheenu dhisan yihin baladooda jaamacadahoo dhan dalkao dhan taga waxa weeye physics baa martay chemistry baa account baa medicine baa martay waa shaqada oo keliya ayaa mas-uuliyadda koowaad wa marka waxaynu u baahannahay qofku marka uu jaamacadda dhiganayo in hadaf intaa ka durugsan uu yeesho ayaa looga baahan yahay mas-uuliyadda sugaysa wuxuu isagu ummadda kaga duwan yahay iyo wuxuu kusoo koriyay innaga oo kala saarayna qadiyadda ah inuu qofku garto waxa sifi duty-ga odhan jiray waajibaadka isaga saaran iyo guulwadaynta oo buugga loo soo dhigaya aanay kii kacaankoo kale aanay inaga noqon warqaddii koowaad iyo warqaddii labaad aanay inaga noqon labadaana inaynu kala saarno deetana qof dhisan baa ummadda ha dhow hoggaamin karayo gardaadi karaya intaasan ka maxay
xaggii haddaad eegto qabaylka maxaa iskuulkan qabiilku uga harayn batay taasi la iyadoo si kale u celino kororkan waxbarasho ku milanee ku tidcan siyaasaddu
isla tii bay ku noqonaysaa qofka bini-aadmiga ahee soo kobcaya vacuumi waa meel maran weeya wixii meeshaa lagu buuxiyey unbuu qofka ku dhaqmaa weli nidaamka jira kii qabyaaladuma jira aqoon-yahankeena kastee yimaada inaad aragteen mooye xataa markuu hadlayo ama reerbuu dabada ku hayaa uu soo fadhiya ama doodiisu taasay ku salaysanta xataa isma bedesho analytical reading ma ma taxliilin ma abla ablino qadiyaddaa taagan haddaynu arki lahayn qofka siyaasiga ahoo maalin walba intuu meel taagay qadiyad si gaara ula banbaxaya oo maalin boqolo ku waafaqaya ama kaga hor imanaya waxaynu arki lahayn doorka qofka siyaasiga iyo xorriyaddiisa iyo iyo madax banaanidiisa inoo muuqan laha taasaa deetana ay qaadan lahaayeen qofka muta ardayga cusub ee soo baxaya mutacallinkuna marka waxaynu odhan karnaa waa waa ummad ciday ku dayato weli aanay u muuqan way axmedow haddan awal su-aashaa aan si kooban ku weydiiyey jaamacadii waa la dulmaray laakiin waxay usoo dhacay doorashadii ugu dambeysay laba kun iyo laba iyo labaatankii ko labaatankii la galay cabdikariin axmed mooge afka waya ka dhowri matalan markuu isagu hargeysa isagoo u sharaxan uu yidhi reeraha iyo qabaa'ilka uma baahniyo reer hargeysaan marti u ahay dad baa ka jawaabay oo lix iyo labaatan kun oo cod oo dhallinyaro u badan dadka qaar waxay ku doodayaan inay bulshada in badanoo ka midii ka daalan tahay nidaamkan qabaliga ah ee ay siyaasiyiin badani muxuu ahaaye ay had iyo jeer ka dhigteen habdhaqan ma kuu muuqdaa xilli la joogo bulshada inay u bisishahay haddii la helo hogaamiye ku dhacla ama cid siyaasiyaho wax wax ka duwan la timaa waxa weeyaan horta dee aqoon-yahanku ama qofka dee jaamacad ka soo baxay horta dee cirka kamuu soo dhicin ma garanaysaa iyo bulshadiisa ayuunbuu ka mid yahay wuxuu bulshadiisu qabtu maanuu qabaa qaabka u dhisan tahay iyona waa u dhisan yahay waa laga yaabaa in mar iyo laba la tijaabiyo dee siyaasi isagu isbaqiiqa ama qof ma garanaysaaye fikrad cusub keenoo ma garanaysaaye dadka dee isagu si xora codka u weydiista mar iyo labana waa lagu guulaysan karaa laakiin wuxuu noqonaya maxsuulku marka codkii waa lagu siiyey hahey laakiin maxaa lagaa filaya adigana dee inaanad qoladii hore sideedii noqonine ma garanaysaayey aad aad dariiqa adigu aad jeexday ee aad ku dhawaa aad ka dhabayso waana waana hal xiraale hor yaalla cid waloo ma garanaysaayey arrinkaasi baalalaysay cabdikariinna waxa weeyaan door muhima ayuu runtii qaatay
haddii markaa dad badan ay xaggii bulshada hadaad u noqoto ma ma ma ma ma ma odhan karnaa in bulshada kamida waxay diyaar u tahay wax ka duwan qabyaalad in loola yimaado in badan baan ogahay dhallinyaradu iyagoo is-abaabulay oo doonaya inay siyaasi hiba taageeraan iyagoo qabiil bahayn oo codka siiyey laakiin dee markii hadhow siyaasigii la doorto duba uma arkaan duba isuma arkaan marka waxa weeyaan ha dadkeenu waa dad qalbi wanaagsan waa dad magaranaysa ka jawaaba wixii wanaaga marka ciddii la timaada dariiqa cabdikariin maray waxaan filayaa in lagu guulaysan karo oo magaranaysa iyo dadku ay codka kugu siin karaan waxaan qabiilahay
si kooban hadda sakariyo su-aasha een, eh, ma kuu muuqata ama ma mayse odhan karnaa dad badan baa bisiloo hadda inay qabyaalad ka guuraan jecel laakiin siyaasi ula yimaata aragti cusub aan hayn khabara waa sida aad sheegtay ee marka la eego iskuulkan muxuu uga sarreeyaabaa tidii caaqilka iyo madax dhaqameedku ay horboodayaani uu uga saameyn batay iskuulkii kale ahaa dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiga in wax laisku doorto qofka aragtidiisa lagu doorto Eh, runtii anigu midun baan qabaa fikriyan waxa weeyaan kaasi waxaa keenaysa qofkani caaqilnimada iyo nimaan- nidaamka qabaliga ah ninka dhallinyarta ahi wax- wuxuu arkay qaar ku intifaacay oo meel ku gaaray oo caaqilintu gacanta qabtay ama suldaan gacanta qabtay meel ku tegey that's why uu markaa isaguna uu rabo inuu ama shaqo ku helo ama meel uu ku gaadho nidaamkan oo uu odaygii iyo reernimadii dabada ku hayo laakiin beryahan dambe waxaad moodeysaa in taa laga soo daalayo oo runtii anigu ka mid baan ahaa dadka cabdikariin ku doortay Een, ee, ee, maxaa markii uu la yimid in aanu qabiil iyo reer midna aanu dabada ku haynin laakiin isagu iswado uu reerkiisa u baahan yahay oo inuu wax u qabto oo adeega u baahan yahay uu siiyo taa dad lamida lix iyo labaatan kun baa ka jawaabay oo dad aad u fara badan oo runtii dhalinyaro u badan marka waxaan dareemaynaa in laga s- in nidaamkii laga daalay qabiliga ahaa ee odayga dhaqanta ku waayo odaygii iminka ma wada kafaynayo ama nidaamkaa qabiligii dadkii ma wada kafaynayo ma wada shaqo geynayo wax ma wada qabanayo waxaana la ogaaday qofkii ay markaa ku rarayeen ee ay lahaayeen siyaasigan baynu wadanaa inaanu markuu meeshuu kursigii uu tago uu kasii fogaaday aanu waxba u qabanayn marka waxaan u dareemayaa in dhalinyarta weliba iminka soo koraysa ay u baahan yihiin in nidaamkaa laga baxo oo loo gudbo nidaam nidaam dimuqra- dimuqraadiya oo adeegii iyo waxay u baahnayaan siiya aad baad maaqantay su-aalihii xalkii baynu u imanaynaa laba su-aalood baan qofka isu raacinaya aadna usoo kooba su-aasha kood waxa weeyaan een, aragtibaa le ama dad badan waxaa een, la arkaya halkii laga dooran lahaa xusbi ama laga dooran lahaa een, hay-ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer dabeetana ha dhowto wixiina shaksiga hadduu halkii ka baxo shaygiina uu markaa la la dhinto Een, su-aasha hore een, horta qofku markuu institutionku aanu dhisnayn qofka institutionkii noqonaya yani institutionku hadduu dhisan yahay qofku waxba ma aha wuu ka tegayaa waxna loo noqon maayo lana dareemi maayo waayo institutionkii baa dhisan hay-addii baa dhisan ha laakiin markuu isagu qofkii ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama magac kale ha yeeshee markuu isagii uu noqdo institution markuu meesha ka baxo institutionka suu dubaya sidii horeba loo soo arkay maaragtay digdaytaro badan iyo nidaamyo badan Een, marka waxa weye horta dee waxa taa laga bixida institutionskeenna oo sal adag yeesha oo ka heer sarreeya murankan siyaasiyiinta iyo xisbiyada xalka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga somalilan ama habka doorashooyinka somalilan qabaa'ilku saamaynta ku leeyahay uu ee, xal loogu heli karo
Een, xalka haddaan soo baydho anuu saddex qodob baa odhan lahaa khiyaartaan u daynaya inta kale marka u horeysa waa inaynu helnaa siyaasiyiin xusbiyadeenna hogaamisa oo aragti siyaasadeed leh oo committed ah ka go-naansho leh hogaamineed qodob labaadna waxaan ka dhigayaa shuruuc wanaagsan baa sidii uu abdifataax sheegay aynu dhiganay qabyaha ahaadaan ha dhidhinaadaan waa la buuxin karaa laakiin waxaanu dhiganay shuruuc fara badan oo fiican oo dastuur amba xeerada inaynu ku dadaalno inaynu ku dhaqanno in lagu dadaalo in lagu dhaqmo Een, qodobka saddexaadna waxaan ka dhigayaa xalka heerka wacyigelinta bulshada reer somalilan amba aqoon ha noqoto amba wacyigelin kale ha noqoto amba xagga diinta maarata kor looga qaado wacyigelin heerka bulshadeenna in kor loo qaado
dad badan waxaa la arkaya halkii laga dooran lahaa xusbi ama laga dooran lahaa hay-ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu had iyo jeer dabeetana ha dhowto wixiina shaksiga hadduu halkii ka baxo shaygiina uu markaa la la dhinto
waxaan filaya qadiyadda hore sidee qofka een, looga guuri karaa waa arrimihii aynu ka doodnay oo dhan baa imanaya marka qofka bir- gardaaditiisa bilowgiisa wixii ka qaldamay oo laga saxay waxaasoo dhan laakiin erey kelima kusoo koobaya yoolka qofka shacabka ah in la saxo muxuu marka hore higsanaya haddii yoolku qofka u saxan yahay qof jacaylkaa meesha ka ka baxaya wixii kaloo dhanna deetana kaabayaal bay ayay ayay noqonayaan kaa intaas ma kaga baxaya halka waxaad u aragto inay hanaanka dimuqraadiga somalilan ama habka doorashooyinka somalilan qabaa'ilku saamaynta ku leeyahay uu eh, xal loogu heli karo
qodobka labaad ee maxaa laga bedel horta mid iyo inaad dafirin had iyo jeer waxaa la qofka faras fuulan isagoon waxba kala haysan yaanu ka degin horta nidaam baynu ku soconaa haddaan wax kale inoo diyaarhayn kayaynaan burburin laakiin galdalooladii uu aynu ku arkayno ayaan horta qabaa in la soxo laakiin laba arrimood baa muhiima dib u eegid run ku fadhida maxaa inaga qaldamay oo aynu saxnaa iyo run sheegid ummadda markaynu la hadlayno yaynaan been u sheegin waxay naga qaldamayna yaynaan been ka sheegin waxaynu la doonaynana yaynaan been ka sheegin hadafka doon labadaa haddii qodob ay ay selaan deetna qofkii wanaagsanaa baa inooga soo baxaya markuu qofkii wanaagsan institutionkii baa inoo dhismay institutionku markuu inoo dhismay hadhow isagaa iswadaya wuxuu kari karaya hadhow qaabaynu kaga maarmi karno ayay ayaan filayaa aad iyo aad baad mahadsan cabdi sax abwaan axmed ogeed mar hore waan idhihay horta dee dimuqraadiyaddu dubilan ku liqna maaha dhammaanteed ma wa- mana- mana wada wanaagsana Een, xisbiyada baa saddex xisbi tusaale ahaan baa la yidhi waa la dooranayaa saddexdaa xisbi ma lagu lari karaa inaynu dooran karno qof suuqa jooga oo inagu aynu ka ognahay daacadnimadiisa oo ninkan la idoorta ee soo tafaxaydanee intaynu iskaba dayno qof suuqa joogo daacadoon isagu xilba doonaynin intaynu kalarka soo qabnan adiguna maamul ma garanaysaaye ma- ma ma ku dari karnaa een, ku- sharciga koliba waxaa loo baahan yahay maanta jidka aynu hayno wuu qodxa badan yahay inaynu yeelanno wixii macnaa shuruucdeenaasi aad loo axado oo lalafaguro oo cidda aynu meesha keenayno cid aynu hubno ay noqoto ayaan anigu ku talin lahaa aad iyo aad baad mahadsan tahay fikriyaadda soo kortaada Een, anigu khadar waxaan kusoo koobaya un mid waxaan la qabaa un cadfataaxoo taa ah in bulshada qiyamkeedii iyo heerkeedii aqooneed iyo wacyigelineed bala dhiso qofkan siyaasiga ah ama qofkan hogaamiyaha ay bulshadu kasoo dhex baxay bulshada marka uu dhex joogo ee uu ku dhex jirana sawir gooniya buu leeyahay markuu halkaa tegay ee uu em, em, boosasho kaa furana sawir gooniya buu bulshada la yeelanaya marka taa waxaa keenaya uun eh, bulshadan aan dhisnayn ee aan wacyigoodu wanaagsanayn ee aan garanayn adeegay u baahnaayeen iyo waxa ay qofkan mas-uulka ah ay ku dooranayaan ee ay halkaa u geenayaan marka runtii haddii aynu helno bulsho dhisan oo garanaysa nidaamka ay waxu dooranayso iyo waxa ay qofka ay dooranayaan ay ka rabaan qofka hogaamiyihiina beri la xisaabtan marka uu arko isaga ayaa dariiqa kusoo leexanaya anu taasuma qabaa
intaasi ayaan kusoo gabagabeynaya dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada hargeysa barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami oo ah waayo arag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska cabdifataax ibraahim sheekh oo ahaa muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somalilan waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb gelayey abwaan axmed awgeedi iyo ugu dambayn sakariye axmed maxmed guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja barnaamijka waxaa isku soo duway islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo khadar maxamed cakule tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo